waxaan u diraynaa dib u heshiisiin dib u heshiisiin oo aan ka hadlayna maalmahan la soo dhaafay oo idil waa qolada doraad carruurta looga laayay makhaayad lagu afuraayey dadaan waxba galabsan ku laayay aanan u aabba yeelin dumar duqay caruur ciroole aan u aabba yeelin ku laayay meesha oo aan u dirnay cafis oo aan idhi kaalaya waa wada hadlaynaaye hubka dhiga haddaad la dagaalaysaan dowlad dowlad dee dowladdan shacabkaa keenay dimuqraadiyada ku timid xoog kuma imaanin nala hadla hubka dhiga aan wada hadalno waxay wixii idiin daran iyo ama waxa u baahan tihiin waa ka wada hadli karnaa dadkana hadlaynina hantidana ha burburinina welina waa ku taaganna ilaahay waxaan ka baryaynaa qoladaas inuu soo celiyo ee caqligooda ku shaqeeyaan qolada la shaqayso ajnabiga ahna ay ka haraan oo meeshaan kusoo ugu soo dhumatay soomaaliya inay u diidaan inay dowlad wanaagsan ama dowlad hesho dadkeeduna horumar horumar uu helo